الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصاب أبقار ثلاثون وفي كل ثلاثين تبيع يقتفي waxaynu ku soo dhex jirnay sakadii siba nisaabkii xoolaha geelii ayaynu ka soo baxnay nisaabu abqaarin lo nisaabu abqaarin looda nisaabkeeda iyo qadarka ugu yaray sakadu kaga baxdaa halaaثuuna waa soddon wa fii kulli halaaثiina soddonkii la arkana tabiicun dibi ayaa laga bixin yaqtafii raaci hooyadii oo daaqa u raacay ama geeska dhegta raaciyey musinnatun qaarin musinna ahina fii kulli arbaciina afartan kii kastaa laga bixin ay daatu hintayni laba min asiniini sannadaatu saaxiiba waxa uu leeyahay sheekhu lo-da nisaabkeeda waxa ugu horeeya ama halka ugu horraysa ee ay saka kaga baxdaa waa soddon soddonkaana waxaa laga bixinayaa qaalin sannad jiray sannadkii labaadna galay tabiicna waxaa loo yidhi yatbacu umhu fi lmarca ayuu raacaa ama yacni geeskiyo dhegta ayuu israaciyey afartan kastabana waxaa laga bixinayaa musinno iyo qaalin laba sannana dhammaysatay kii saddexaadna guda gashay waayo xadiidkii tirmidiya ay warinayeen baa mucaad ibnu jabal laga warinayu nebigu yidhi mucaad waxa idiray rasuulkaa yamanii diray waxa uu faray inaan ka qaado afartankii kasta ee lo-aba inaan qaalin ka qaado saddex jirsatay soddonkii kastana qaalin laba jirsaday inaan ka qaado ayuu ifaray nisaabu abqaarin lo nisaabkeed halaaثuuna waa soddon wa fii kulli halaaثiina soddonkii la arkabana tabiicun qaalin laba jiraa laga bixinoo yaqtafii raaci hooyadii daaqow raaca yaqtafii waa iskaga tagmilatulbayduun musinnatun ayaa ahaatay qaalin saddex jirtay fii kulli arbaciina afartankii la arkana ay daatu hintayni laba u saaxiiba min asiniini laba sano u saaxiiba macnaa laba sano dhammaysatay kii saddexaadna gashay wa dicfu cishriina labaatan labanlaabkii nisaabu lghanami adhiga nisaabkiisii weeye shaatun baana lahaa fiihaa ahaaday ka shaati ibli nicami nicmoolayda adhigii yacni geela yacni neefgiisii oo kale ah wa dicfu sittiina lixdan labalaabkii ilaa waaxidatin maca waaxidatin shaataani laba neefoo adhiga ayaa laga bixin wa lixda mid wa dicfu lmi'a laba boqol iyo midna halaaatun min ashiyaahi saddex adhiga baa ahaaday uma intaa kadib shaatun ayaa likulli mi'a boqolkii kastaba waxaa laga bixi neef adhi ah ama uma intaa kadib shaatan likulli mi'a jacaliyaan xatman waajibnimo halkana wuxuu inooga gelayaa sheekhu adhiga nisaabkiisii iyo qadaradii ay sikadu kaga baxaysay wuxuu yidhi sheekhu labaatan labanlaabkii oo bimacnaa afartana waa adhiga nisaabkiisa iyo qadarka ugu horreeye ay saka kaga baxdo marka uu afartan kaa gaadhana waxaa laga bixinayaa neef adhi ayaa laga bixinayaa oo la mida neefkii laga bixinayey geela neefkii geela laga bixinayey ee aynu soo marnay oo kale ayuunbaa laga bixinayaa ibli nacami necmolayda geelada neefkii laga bixin jiray ee yacni hadduu yahayna sanad yacni laba sanadkii labaad galay hadduu riyahayna labana u dhammaadeen kii saddexaadna gudagalay macnaha adhigan soo socda ee neef iyo laba iyo saddex waxa uu la mid yahay uun kii aynu soo marnayee da'nun tama lahaa caamun wa cansun caamaani neef idaahoo sanna jiro kii labaadna gudagalay ama neef riyaahoo labana dhammaystay kii saddexaadna gudagalay lixdan la labanlaabay oo midna ay la socoto waa boqol koob iyo labaatanna laba neef oo arya ayaa laga bixin boqol labalaabkii iyo hal macnaha waa laba boqol iyo hal markuu gaadhana saddex neef baa laga bixinayaa intaa haddii uu ka gudbo dib ayaa la isugu celinayaayo boqolkii kastaba waxaad ka bixinaysaa waajibnimo neef adhya ayaad ka bixinaysaa waayo xadiidkiibaa wuxuu ahaa sadaqada adhiga teeda foofta hadday afartan tahay ilaa labaa ilaa labaa boqol iyo labaatan neef baa laga bixin hadday boqol iyo labaatan ay ka korodho ilaa laba boqol yacni waxaa laga bixinayaa laba neef hadday laba boqol ka korodho ilaa saddex boqol ay gaadhaan saddex neef baa laga bixinaya haddii ay saddexdaa boqol ka korodhona boqolkiiba neef adhiyaa laga bixin haddayse intaa ka yar tahay afartanka ay ka yar tahay waxba laga bixin maayo inuu qofku markaa isagu hor ilaahay ula baxayo mooyaane wa dicfu cishriina labaatan labanlaabkood oo afartani nisaabu lghanami adhiga nisaabkiisii weeye shaatun lahaa ay fiihaana waxaaday shaatun neef adhiyaa laga bixin oo ka shaati iblinacami nicmoolayda geeleedii neefkii laga bixin jiray oo kale ah wa dicfu sitiina lixdan labanlaabkii ilaa waaxidatin maca waaxidatin midna ay la socoto boqol iyo koob iyo labaatan shaataani laba neefoo adhayaa laga bixin walixdaa wa dicfu lmi'a hal iyo boqol labanlaabkii hal iyo yacni laba boqol iyo mid halaaatun min ashiyaahi ayaa laga bixin uma intaa kadib shaata neef adhya likulli mi'ati ijcal neefuun u yeel oo ka bixi boqolkii la arkayba xatman waajibnimo markuu intaa dhaafo boqolkiiba neefun baad ka bixin maalu khaliiطayni labadii isku darsaday maalkoodu ka maali mufradin mid keliya xoolihin buu la mid noqon in mashracun haddii meesha marka la waraabinayo laysugu joojiyo iyo wa masraxun meeshaa marka la foofinayo laysugu geeyo yataxidu uu midoobo waalfaxlu qoodha waalraaciyi iyo kii raacayay wa ardulxalbi meeshii lagu lisayey iyo wa fii muraaxi leyliha habeenkii meeshay u heenaysay walmashrabu iyo meeshay ka cabbaysayna ay midoobaanay keli yihiin halkanna waxa uu sheekhu inooga gelayaa xoolihii la ysku darsaday ee laba nin iyo wax ka badana ay lahaayeen in loo sakaynayo sidii qof keliya xoolihii oo kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu udhi la kala geyn la kulmin maayo mid kala tagsan xoolo kala joogo laysu geyn maayo mid isu geysanna la kala firin maayo iyada oo sadaqa laga ordayo iyadoo sadaqa laga ordayo masalan markaa laysu geynayo mid kala tagsanaa hadduu mid waliba afartan leeyahay ma bannaano oo ay u kala soocan yihiin inay yidhahdaan isku darna neefuun haynaga baxee waxa weeye laa yujmacu bayna mutafariq mid isku jirana la kala geyn maayo khashyata sadaqa oo masalan haddii afartan labaatan iyo labaatan ay leeyihiin waarsakayaana inagu waajibina mid walba labaatankaa gaar u kaxayso iyadana la kala kaxayn maayo mar haddii ay isku jiraan waa la isku sakaynayaa ama fudayd ha kordhis ama culays ha kordhisee oo mararka qaarkood ayaa waxay kordhisaa labadaba mararka qaar bay culays ku kordhisaa oo hadday labaatan iyo labaatan kale leeyihiin isku darkan iyo khuldadana culays ku keentay oo nin walba neef barkii baa laga doonayaa oo khuldadana culays ku keentay mararka qaarkoodna midna culays bay ku keentaa midna fuday hadduu midna labaatan leeyahay midna afartan leeyahay dee kan labaatan kalena culays bay ku keentay kan afartan kale fudayd bay ku keentay oo kan dee neef saddex loo qaybiyey meeshiibaa fuulayaa kanna neef saddex loo qaybiyey laba meelood ahaan baa fuulaya markaa hadduu keligii ahaan laana waxaanba wada fuuli afartankiisay wada fuuli lahaayeen ee inta yaree ka dhacday kanaa ka riday kana hadday labaatankiisu gaar u ahaan laha xod may fureen markaa midna fudayd bay u korrisay midna culays bay ku korrisay mar baa la arkaa labadoodaba dee inay fudayd u kordhiso oo haddii laba boqol ay isku darsadaan taasina labadoodaba fudayd bay u kordhinaysaa marka qaarkoodna inaanay waxba kordhinninna waa la arkaa haddaba wuxuu yidhi sheekhu maalu khaliitayni laba isku darsaday maalkood ka maali mufradin mid keliya maalkii ayuunbuu la mid yahay khuldadaana midda khuldatu shuyuuc bay yidhaahdaanoo waa taa aanay la kala garanaynin midda khuldatu jiwaar baa la yidhaha waa taa la kala garanayo maal sidii maal nin keliya unbaa loo sakayn se waa goorma waa haddii ay midoobaan dhowr meelood oo inoo sheegay mashraca iyo masraxu mashraca waxay yidhaahdaan marka la doonayo geela in la waraabiyo ama xoolaha marka la doonayo geel bayaan ahay in la waraabiyo waa meesha la isugu keeno ee lagu horo marka ay cabtana yacnii la geeyo ee sika kale u cabba halka lagu joojiyo waa inay isku mid tahay oo ay midaysan tahay meesha la isugu keeno marka la doonayo in la waraabiyo waa meesha la geeyo marka ku kala cabbayo masraxuna waa meesha ayana layskugu joojiye marka la doonayo in la daaq geeye inta la isku soo gaadhsiiyo dabeetana laga sii foofiyo waa marka uu kaasi midoobo haddii mid waliba uu meel gaara u leeyahay ayadana ta'hiir iyo raad samayn mayso faxliga iyo qoodhuna waa inuu yahay mid keliya waase marka ay qoodhu mid keliya noqonaysaa dee waa markay isku nooc yihiin hadday ida iyo riyo midna riyoley midna ida leeyahay qoodhi kama dhaxayn karto ama markaa midkood ha lahaado ama labadooduba ha wada lahaadaan ama mushtarakaada hadduu mid waliba gaar isna ugu darsaday intiisa khuldadii raad samayn mayso raacigii iyo kii raacayey isagana waa inuu mid yahay macnaha dhowr way wada raaci karaan laakiin mid le anugu intan un baan gaaru ilaalinaya inta kale waxba igama gelin anugu labaatan kan un baan la jooga kana labaatan kanaan la jooga baan laogolay laakiin ay la wada joogaan oo isugu jira waa laogolya ardulxalab ama xalb waa meeshii ayana lagu lisayey meeshaa lagu lisayaana waa inay iyadana meel midaysan ay tahay waxaa kaloo ayana halkay habeenkii u hoyataana iyo xerada habeenkii u galaana waa inay mid tahay mashrabka iyo meeshay ka cabtaana waa inuu yahay meel keliya haddii ay waxyaalahaa ka midaysan tahay ayuunbay kamaali mufradin mid keliya maalkii oo kale u sakayn haddii kale kamaali mufradin u sakayn maayaane mid waliba intiisa ayuu sakaysan maalulkhaliitayni labada isku darsaday maalkoodu ka maali mufradin mid keliya maalkii oo kaluu ka dhigan yahay in mashracun wa masraxun yataxid waa hadduu midoobo meeshaa la horada iyo halkaa la ysugu sii joojiyo marka la foofinayaa midoobo waalfaxlu waalraaci qoodha iyo ka raacana mid yahay wa ardulxalabi meeshii lagu lisayena mid qudha tahay wa fii muraaxi leyliha habeenkii xeradeeduna ay mid tahay walmashrabu iyo meeshii ay ka cabbaysay cishruuna mihqaalan labaatan mihqaal nisaabun lidahab waa nisaabkii dahabka wa mi'ataa dirhamin laba boqoloo dirhamna fidati nisaabi alfida nisaabkii fidada weeye wajaba fii dayni labadana waxaa ka waajibay rubcu lcushri rubcu lcushri baa ka waajibay walow min macdinin macdanba ha ka ahaadee wamaa yasiidu wixii kordhaana bilxisaabi albayini xisaabtii caddayd ayay ahaatay wa fii rikaasin jaahiliyin minhumaa rikaaskii iyo wixii la aasay ee jaahiliga ahaa alkhumusu ba ahaadee xaalan markaaba ka sakaati baana qusima sidii sakada ayaana loo qaybin asnaafdii markii uu noo soo tilmaamay hore ayuu haddana sidii loo sakaynayey ayuu dib inoogu noqday wuxuu uhi labaatan midqaal ama labaatan diinaar waa nisaabka dahabka laba boqol oo dirhamna waa nisaabka fidadu ay leedahay waayo sidaasaa xadiidkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay labaatan diinaar wax ka yar inaan waxba lagu lahayn khamsata awaaqin min alwaraqna inaanay sadaqa ahayn marka waa labaatan diinaar iyo laba boqol oo dirham laba lacagayow oo xilliyadaa la isticmaalo ayaanay ahaayeen silfarkaa iyo dahabkaasiyo markaa lacagnimo ayaa loo isticmaalayay iyagoo maca daalik macdantii ah haddase lacagnimadoodii meesha way ka baxeen awraaqdan ayaa beddelay weliba fidada ayaa sicirkeeda aad u sii dhacay sidaas daraaddeed waxay culimmadu yacnii dood dheer iyo falanqayn dheer iyo markii minguurin fara badan la sameeyey waxa uu noqonaya maanta shan iyo siddeetan giraam ile lacagahanaa meeshoodii jooga shan iyo siddeetan giraam oo dahaba wixii u dhigma lacagaha ayuu nisaabkoodu noqonayaa dahabka laftiisa shan iyo siddeetanka giraam ayuunbuu noqonaya nisaabka ugu hooseeya lacagayowga markaa qofku amaha ku baayac mushtaraynaya ama yacni wax kalaba adee shan iyo siddeetan giraam markay gaadhaan nisaabkii sake goyska ahabay noqdeen haddii ay ka hooseeyaanna zake laguma laha markaa labadaana waxaa ka baxaya wuhi rubculcushri rubculcushri baa ka baxaya macnaha waxa weeye in loo qaybiyo toban haddana meeshii tobnaad afar loo sii qaybiyo rubculcushridaas ugu soo baxaya marka waa nisfu mihqaalin mihqaal niskii ayuu noqonayaa tan mi'ataa dirhamtana wuxuu noqonayaa shan walow min macdinin macdin ba ha ahaado oo yacnii godba ha laga soo saaro oo ha laga hele ee rabculcushrigaasaa lagu leeyahy wamaa yaziidu bilxisaabi albayini wixii koraana xisaab cad ayay ahaatay oo bimacnaa dahabka iyo fidadu ama lacagtu awqaas male iyadu waataynu soo maraynay geela yacnii shan iyo labaatan ilaa lix iyo soddon waxay u dhaxeeyey xagga horunbaa la raacinayay adhiga lafdiisii dee afartan iyo boqol iyo koob iyo labaatan ba isxigay looda soddon iyo afartan ba isxigay awqaas baa la yidhaahdaa laakiin lacagahu ayaga ma laha shilinkii ku kordhaba xisaabtiisuunbaa la soo saaraya laga bixinaya wamaa yasiidu bilxisaabi albayiin wa fii rikaasin jaahiliy rikaasgii iyo markuuskii wixii la aasayee jaahiliga ahaa ee dee ama lagu arkay markaa melig min muluukihii magaciisa lagu arkay ama suuradiisa lagu arkay ee dahab iyo fidaa alkhumsu xaalan shan meeloodoo meel baa markaaba qofku uu bixinayaa ka sakaati qusima sidii sekada ayaana loo qaybinayaayoo masaariftii sekadu ay lahayd unbaa loo iilayaa cishruuna mihqaala nisaabun lidahab waa nisaabkii dahabka wa mi'ataa dirhamin laba boqoloo dirhamna fidati nisaabun lilfida nisaabka fidada weeye wajaba fii dayni labadaana waxaa ka waajibay rubculcushri low min macdinin macdan iyo godba markaa ha laga soo saareen wamaa yaziid wixii kuraanaa bilxisaabi albayini xisaab cad ayuunbaa lagu xisaabinaya ahaata wa fii rikaasin jaahiliy rikaaskiiyo wixii la aasayay jaahiliga ahaen minhumaa labadooda ka ahaaday dahab iyo fida alkhumusu shan meeloodoo meel ba ahday xaalan markaaba ka sakaati qusima sidii sakadaana loo qaybin fi tamri waazarci timirta iyo zaraca annisaab aramli nisaabka meesha ramlo la yidhaahdaa waxa weeye qulwacatila khamsun khamsatun waa shan wa rubcu alfi ritq iyo kun rubci kun rodol rubci wa zaa'idin iyo wixii zaa'idaba jafa kaasoo angegay wa min hayrin wax kale naqi ka saafi ah alcushr cushur baana ahaaday id wakhtiga bilaa mu'anatin qarashnaan suqi lagu waraabiyey wa nisfu ba ahaaday maca mu'anin lizarc marka qarash daracii uu yeesho aw bihimaa baa lagu waraabiyey wasic qaybi bixasabi nafci nafciga sida uu kolbo yahay ku qaybi waxa uu leeyahay sheekhu timirtii iyo zaracii waxa uu noqonayaa nisaabkoodu weliba marka rodolka ramlo meeshale waa belda min ashaame marka loo eego rodolkeeda waxa uu noqonayaa laba boqol iyo shan iyo konton rodol ayay noqonaysaa ile rubcu alf waxa weeye laba boqol iyo konton khamsana wuu ku horraysiiyey marka waa laba boqol iyo shan iyo konton rodol qul waxaad tidhahaa khamsatun shan wa rubcu alfi ritl iyo kun rodol rubcii oo laba boqol iyo konton shan awge laba boqol iyo shan iyo konton wa zaa'idin wa fii zaa'idin macnaa wixii kordhana bixisaabi atootanna waqsi ma lahaa wax alla wixii ku kordhaa markuu intaa gaadho wax liyaaliya wixii ku kordhaana iyadana waa bixisaabihi uun intaa lagu dhufanayo baa la raacinaya waxaa kaloose shardiga nisaabka xilligan la ictibaarinaya waa xaalat aljafaaf jafa xaala kownihi jaafan uu yahay marka uu angege u istaago ee aanu qoyaanka lahayn markaasaa nisaabka la fiirinaya ee waa ama tamar noqdo ama uu zabiib noqdo wa min hayri naqi waxa kaloo laga maarmaana waa inuu dee saafi yahay oo wixii markaa qobabkii iyo wax liyaaliyo wixii waa inuu saafi ka yahayoo yacnii ilihii iyo wax liyaaliyo wix oo dhan laga wada saafigareeyoo laga guray haddaba haddii bilaa mu'an iyo bilaa qarash lagu waraabiyey oo masalan roobunbaa waraabiyey ama dee saaqiyad loo soo jeexay ama il burqanaysa ama yacnii wuxuu ka cabbayeyba yacnii biyihii hoosuu gaadhayba bilaa mu'an iyo bilaa qarash markuu ku cabbo toban meeloodow meel baa la bixinayaa haddii mu'ani ay jirto maca mu'anin lizarc haddii zaracu mu'aniyo qarash u baahdana nisfulcushri baa la bixinayaa ow bihimaa wasic bixasabi nafci haddii labadoodiiba lagu waraabiyey xilli biduuni mu'an u cabbayna waa jirta xilli macalmu'an u cabbayna waa jirta markaa bixasabi nafci sidii ay cabbitaankaa mucamu'antaha iyo cabbitaankaa bilaamu'antaha hadba sidii sarca wax ugu taray ayaa loogu qaybinaya marka waxay dhahdaan haddii si sawiye ah kan mu'ankaa iyo kan biduuni mu'ankaa si sawiye ah hadduu nafcigiisu ahaa alaaatu arbaaci alcushr ayaa ka waajibaya alaaatu arbaaci alcushr macnaha cushrkii oo afar loo qaybiye saddexdii fi tamri wazarci timirta iyo zarca nisaaba aramli qul waxaad tidhahaa khamsatun waa shan wa rubcu alfi ritl iyo kun rubci oo laba boqol iyo kontona iyo shan wa zaa'idin wa fii zaa'idin wixii zaa'idka ahaana isagana bixisaabi bay ahaatay jafa xaala kowni jafa uu angegey wa min hayrin wax kale naqi uu ka saafi yahay alcushru ba ahaaday id wakhtigaa bilaa mu'anatin suqii lagu waraabiyey haddaad doonto xaggan iskaga soo xidha waxaad tidhaha fi tamri wazarci anisaabu ramli qul khamsatun wa rubcu alfi ridlin iyo wa zaa'idin wa fii zaa'idin oo jafaangey oo min hayri naqi alcushru baa ahaaday id wakhtigaa bilaa mu'anatin suqi qarashlaan marka lagu waraabiyey wa nisfuhu cushurka kala barhkii ba ahaaday maca mu'anin lizarci marka zaraca mu'an uu yeesha lagu waraabiyo ow bihimaa labadoodaba haddii lagu waraabiyana wasic qaybi bixasabi nafci waxtarku hadba sida uu yahay wa carda madjarin badeecada alaabteediina aakhira xawlihi sanadka aakhiriisa qawimhu qiimee maca ribxin maca alfaa'iidadii binaqdi aslihi lacagtii asalkiisa ku qiimee waxau leeyahay sheekhu curuudu tijaara badeecaddii tijaarada waxaa la qiimaynayaa maca ribixeeda aakhira alxawl sanadka aakhirkiisa maxaa lagu qiimaynayaa binaqdi aslihi asalkiisa lacagtiisii asalka lacagtiisa maxaa laga wadaa waa halkaa laga yaaba halkaa yacni dad badan inay ku qaldamaan waxaa laga wadaa markii aad baayaca mushtarkan bilaabaysay lacagtii asalka ahaydaad ku bilowday ayaa hadhow markaad qiimaynaysa aad ku qiimaynaysaa haddii masalan lacagtaadu dollar ay ahayd aad baayaca mushtarkan ka samaysay hadhow markaad qiimaynaysa dollarkii hadday soomaali ahayd soomaaligii baad u noqon hadday bir etoobiyaan ahayd birtii baad u noqon hadday riyaal sacuudi ahayd riyaalkii sacuudigaad u noqon hadday dirham imaaraad ahayd kaasaad u noqonaysaa binaqdi aslihi asalkiisa lacagtiisii weeye asalkanaad ka soo bilowday lacagtii ay markaa ahayd ayaad ku qiimaynaysaa yacnii kutubta kalena waxay ka cabbiraan bima shturiyat bihi wixii lagu soo iibsaday markaasaa waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay u fahmeen wixii lagu soo iibsadee macnaha lacagtii uu kugu joogay mana ahee waxa weeye lacagtii markiisa hore aad ka bilowday ayaa marka la qiimaynaya loo celinayaa waana taynu soo tilmaannay in waxa lagu qiimaynayaa inu yahay qiimaha markaa ay marayso oo haddii aad wixii ay kugu joogtay aad qiimaysana taa macnaheedu waxay noqonaysaa inaad asalkii un faa'iidaysay aad sakaysay ribxii aanad faa'iideye sakaynin midda labaad qiimayn maxaa la yidhaahdaa haddii qaa'imadihii ay kugu joogtay un la eegaya qiimayn lama yidhaahdo waxaa la odhan lahaa ha eega wixii ay wixii uu soo siistay ha eega un baa la odhan lahaa ee qiimayni waxa weeye iminka inaad tiraa shaygani muxuu joogaa ayaa qiimayn la yidhaahdaa laakiin wuxuu kugu joogay inaad eegtaa qiimayn ma noqonayso wa carda madjarin badeecada tijaarada aakhira xawlihi sanadkiisa aakhirkiisa qawimhu qiimee maca ribxin maca alfaa'iidadii binaqdi aslihi lacagtii asalkiisa oo ahayd ee markii hore aad ka soo bilowday ayaad ku qiimaynaysaa akaatulfitr sakaatulfitrigii buu u baabiyey waa tabni zakadu waa zakaatulmaal iyo zakaatulbadan zakaatulmaalkii intaasuu inooga soo baxay sheekh zakaatulmaalkii ayuu halkan nooga gelayaa zakaatulfitri baa lagu magacaabayoo dee afurka soo geliddiisa ayay ku waajibtaa sanadkii labada hijrada ayaana la faral yeelay waxaana ibnu cumar uu yihi rasuulka ilaahay wuxuu faral yeelay zakaata alfitri min ramadaana zakada afurka ramadaan laga afurayo waxa uu ku kor yeelay ku faral yeelay dadka saacan min tamr saac timira ama saac heeda mid kastoo xora addoon mid la mid dhadig laakiin muslimiina waxaa kaloo ahaa waxaan bixin jiray zakaat alfitr markuu rasuulku nala joogay saac raashine ayaan bixin jiray ama saac timira ama saac shacira ama saac sabiiba ama saac aqida ayaan bixin jirin wuxuu yidhi sheekhu in harabad hadday dhacdo shamsu tamaami shahr bisha dhammaystirkeeda cadceeddeedu hadday dhacdo tajibu waa waajibaysaa ilaa guruubi yowmi alfitr ilaa maalinta cadulfitriga cadceeddeedu ay ka dhacayso adaa-un adda ayaanay noqon midli saaci khayri arusuli waxaana la bixin saacii rususha kii ugu khayr badnaa oo kale khamsatu ardaarin wa hulsu ridli baqdaada waa shan rodol iyo rodol saddex loo qeybiyey meeshii oo rodolka baqdaada qadru saaci saaca qadarkiisuna bilaxfaani sacabada waa qariibu arbaci yaday insaanin waa insaan labadiisa gacmood afartood wuxu dhow qof muctadila afartiisa yacni gacmihiisa afar jeer wey waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay dhacdo cadceedda maalinta bisha ugu dambaysaa haddii ay dhacdo waa waajibaysaa sakaatulfitrigii markaa qofka ay ku waajibaysa waxaa la shardiyaa inuu ramadaanna wax ka soo gaadho shuwaalna uu wax ka soo gaadho oo haddii intii cadceeddu ay dhacday kadib uu dhasho sakaatulfidri laguma laha cadceed doon dhicin ka hor hadduu dhintana waxba laguma laha markaa waa inuu ramadaanna wax ka soo gaadhaa shuwaalna wax ka soo gaadhaa markaa way waajibi buu idhi marka ay dhacdo cadceedda bisha maalintaa bisha ugu dambaysa cadceeddeedu hadday dhacdo waa waajibaysaa shaaficiyi siday qabtana waxay joogaysaa ilaa yowma alfitri maalinta ciidulfitriga ay cadceeddiisu ka dhacayso adda ayaanay noqonaysaa in laga dibdhigaa bilaa cudurdaar la-aanna ma bannaan sida maalkii oo ka maqan ama qofkii uu siinayey inuu qadayabana waajib ku noqonaysaa wakhtigeeda ugu wanaagsanina waxa weeye in salaadda ka hor la bixiyo qofkii bacdu salaa bixiyaa fa inamaa hiya sadaqatu min asadaqaad waa kii nebigu waxaana la bixinayaa saacii khayru rusul rususha kii ugu khayr badnaa saaciisii oo kale ayaa la bixinayaa oo shan rodol iyo rodol saddex loo qaybiyey saddex meeloodoo meeshii ah ayaa la bixin haddii ay markaa axfaan lagu qadaro iyo yacni xafnadu waa sacabkii qariibu arbaci yaday insaanin insaan yacni labadii gacmood afartood inuu dhow weeye yacni oo muctadilayna yacni nin labadiisa kaf oo muctadilahoon aadna usii gacmo weynayn aadna usii gacmo yarayn weeye iyo weliba in yaroo markaa lagu wafeeyo haddii markaa xaggan kilograam keliya waxaanaynu dhaqaanana waa laba kiilo iyo afartan graam laba kiilo iyo afartan gram waa yaani wax rubuucna ka sii yar laba kiilo iyo afartan graam weeye halka soomaalidu ay laba kiilo iyo bar iska bixiso waa woofayn fiican laakiin qofkii aan keri karin ama dadku mar ay ku badtaan yani laba kiilo iyo afartan graam baad xisaabsanaysaa in aqrabada hadday dhacdo shamsu tamaami shahr bisha ramadaan dhammaystirankeeda cadceeddeedu hadday dhacdo tajibu waa waajibaysaa ilaa quruubi yowmi alfitr ilaa maalinta ciidulfitriga cadceeddeedu ay ka dhacayso adaa-una adda ayaanay noqon ama adaa-una adda ayaa waajib in la gudo mili saaci khayri rusuli rususha kii ugu khayr badnaa saaciisa oo kale adaa-u mili saaci khayri rusuli rususha kii ugu qaybda saaciisa oo kale in la guda ayaa waajibi khamsatu ardaalin waa shan rodol wa ulusu ritlin iyo rodol saddex loo qaybiyey meeshii baqdaada oo rodolkii baqdaada qadru saaci bilaxfaani marka sacabada lagu qadaro saacana qariibu arbici yaday insaanin qof labadiisa gacmood afartood wuxuu dhow weeye wa jinsuhuna alquutu waa quudka min almucashari wixii cushurka laga bixin jiray ka mida haalibi quuti beledi lmutahari kaan la daahirinee laga bixin beledkiisa quudka ugu qaalibsanna ahaaday waxau leeyahay sheekhu jinsigan laga bixinayaa jinsiga quudka laga bixinayaa horta waa wixii mucasharaadka mucashar waxaa laga wadaa waa waxyaale cusurka laga bixin jiray macnaha waa xubuubkii dee ay ka waajibi jirtay ee cusurka laga bixinayey ee lahaa dee bariiskii iyo hadhuurkii iyo arbakidii iyo gellaydii iyo waxaan leeyahay hadhuurkii baan leeyahay qamadidii iyo noocaasaa mucasharaad laydhaha waa tii aynu cusur baa ka waajibaya marka waa waxaa la quutee mucasharaadkaa ka mida oo weliba ka ugu qaalibsan beledkaa qofka laga bixinayo quudka ugu qaalibsanee la cuno yacni shaaficiyadu qaalibkaasay cabbiraan oo iminka innaga halkeenna beriis baa u qaaliba marka wixii aan qaalibka hayneen si qaaliba loo cunin laga bixin laga bixin maayo bay leeyihiin laakiin wixii qaalibka un baa la bixinaya beledi lmutahari kaa la daahirinee laga bixinayo meesha uu joogo quudka ugu qaalibsan ka bixinaya maaha ee kaa laga bixinaya halkuu joogo quudka ugu qaalibsan weeye wa jinsuhu jinsiga sakratulfitriguna alquutu waa quud min almucashari waxyaalaha cushurka laga bixiyo ka ahaaday haalibi quuti beledi lmutahari kaa la tahirinaya laga bixinayo beledkiisa quudka ugu qaalibsanna ahaaday waalmuslimu alxuru qofka muslimkaa xorta calayhi fitratuhu sakatulfitrigiisaa lagu leeyahy wa fitratu aladii kii sakatulfitrigiisana waa lagu leeyay calayhi mu'natu qarashkiisa u saarnaa wastani waxaad soo reebtaa man yakfuru ka gaaloobay soo reeb waa mahmaa haddii yafdulu uu ka dheeraado can quutihi wa khaadimin wa mansilin quudkiisa iyo shaqaale iyo guri wa daynihi iyo dayntiisa iyo wa quuti man qof quudkii yaxmilu uu qofku qaadaya mu'aanatahu mu'uunatahu qarashkiisa yowma ciidihi wa leylatihi habeenka ciidda iyo maalinteeda waxau leeyahay sheekhu qofkii muslimka ahaa ee xorka ahaa waxa lagu leeyahay sakaatulfitrigiisa isagaa lagu leeyahay waxaa kaloo lagu leeyahay sakaatulfitriga ciddii qarashkiisu uu saarnaayu masaariifaynayey na waa lagu leeyahay eeg adiga sakaatulfitrigaagii waa lagu leeyahay ciddii mu'anadiis iyo qarashkiisu ku saarnaydee aada masruufaysay kula noolaydna adaa lagu leeyahay ama yacni dee qaraabo ama guur midkay doonaanba ha kugu yimaadaane hadday addoon tahay hadday qaraabo tahay hadday xaaskaagii tahay hadday hooyadaa iyo aabbaha tahay hadday ubadkaagii tahay ciddii aad nafaqaynaysay iyo taadaba waa laga rabaa almuslim alxoru calayhi fiطratu wa fiطratu aladii calayhi mu'natu kii qarashkiisu uu korkiisa ana sikaasidrigiisi baa lagu leeyahy wastani man yakfuru ka gaaloobaa isaga soo reebo waxaa shardiga cidda aada nafaqaynaysaad ka bixinayso inuu islaam yahay markaa qofkii muslimkaa inuu qof gaala oo uu nafaqaynayo sakaatulfitri ka bixiya laguma leh dee islaamtiisu hadday kitaabiyad noqoto yani sakaatulfitri markaa dee waajibba kuma aha oo ka bixin mayso ama qariibkaagii hadduu dee gaal noqdo waase goorma goortaad bixinaysaa waa haddii ay soo dheeraadaan wax waxbaa soo dheeraada waxaasaa wuxuu ka saaray quudkaaga khaadim iyo shaqaalaad u baahan tahay mansilkaaga iyo gurigaaga aad ku jirtaed u baahan tahay dayn lagugu leeyahay adiga iyo ciddaad nafaqaynaysa u xaquudan lahaydeen maalinta cid iyo habeenkeeda waa hadday wax ka soo dheeraadaan hadday waxba ka dheereen waa in waxba laguma laha taa daynta ayuunbay markaa khilaaf badan geliyaano yidhaahdaan waa qowl marjuuxa yacni in la yidhaha weynay daynta dheer tahay waayo qofkii oo dayn lagu leeyahay oo daynta ay iska muhaajal tahay buu tanna iska bixinayaa bay yidhahdeen waalmuslimu alxoru oo qofkii muslimkaa xortaa calayhi fiطratuhu sakaatfitrigiisi baa lagu leeyahay wa fiطratu ladii ki sakaatfitrigiisana waa lagu leeyahy calayhi muunatu qarashkiisa uu korkiisa ahaa wastani waxaad soo reebtaa man yakfuru ka gaaloobi soo reeb isaga oo kaa isaga laga bixin maayo mahmaa yafdulu haddii uu soo dheeraado can quutihi wa khaadimin iyo wa mansilin quudkiisa hadday wax ka soo dheeraadaan khaadimu shaqaynay mise addoon u shaqaynayo kale hadduu dheeraado mansilkiisa iyo gurigiisa hadduu dheeraado wey wa daynihi wa can daynihi dayntiisa hadday dheeraato wa quuti man mid quudkii hadday dheeraato weeye yaxmilu uu qaadayo muunatow qarashkiisa yowma ciidihi wa laylatihi maalinta ciiddiiyo habeenkeeda waa in adiga iyo dadka aada nafaqaynaysaba qarashkooda ay dheeraataan baabu qismi sadaqaati sadaqooyinka qaybintoodii ayuu u baab yahay bimacnaa waa ciddii la siinayey markaa ilaahayda isaga ayaa sheegay zakada ciddii la siinayay innama asadaqaatu lilfuqaraء wاlmasaakiina wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati qulubuhum wafi riqaabi wاlghaaribiin wa fii sabiili اllahi wabni sabiil sideeddaa qolo ee uu sheegay aayadda uu ku sheegay ayaa la siinayaa wuxu uhi sheekhu asnaafuhu sinfiyada iyo qaybaha zakada la siiyaa in wujidad haddii la helo amaaniya waa sideed man yufqad ka la waayo urdud sahmahu qaybkiisa lilbaaqiya kuwa hadhay u celi faqiirun mid waa faqiir ama faqiirun faqiir alcaadimu ka waxba waaye weeye waalmiskiinu miskiinna lahu waxa u sameeya maa yaqacu lmawaaqica wax meel dhaca duuna takmila iyadoon dhammaystiraynin xajadiisi iyo dantiisii wa caamilun caamil iyo shaqaalana ka xashrilan caamil nacmalada kii soo urinaya weeye mu'allafun mu'allafna yadcufu waaxidun waa yadcufu fi lislaami islaamka ku daciifa riqaabuhum mukaatabun qorahooda kuwa la kitaabiye weeye riqaabuhumna mukaatabun weeye waalghaarimu khaarimna man waaya lilmubaaxi mubaaxi daana u daymoobay wa huwa caadimun aan waxbana haysanin wa fii sabiili illahina khaasin weeye ixtasab waa kii duulaye hor ilaahay u jeeday wabnu sabiilina duftiqaarin mid faqri u saaxiiba weeyo iqtaraba hariib noqday oo dhulkiisina aan joogin waxau idhi sheekhu sinfiyaalka la siiyo haddii la wada helo waa siddeed siddeeddaa aynu tilmaannay aayadda qur'aanka ilaahay ku xusay weeye markaa shaaficiyadu waxay leeyihin waxaa waajiba marka la wada helay in la wada gaadhsiiyo waayo sadaqaadkii waa loo idaafeeyey kii la waayana sahmigiisa waxaa loo celinayaa inta baaqiyada ahee soo hadhee joogta ayuunbaa loo celinaya la siinaya laakiin haddii la wada helayo waa in sideedaba la gaadhsiiyaa welibana waxay ku sii dareen sida xagga dambe inoogu iman doonto shaaficiyadu waa in silfigii walbana saddex laga siiyaa silfigii walbana waa in saddex laga siiyaa aad baanay ruddii u adag tahay yacnii tadbiiqa madhabka caynkaa in sake lagu bixiyo aad bay u adagtay in sideeddii sifiba cidda laga helayo hortuu dee iminka mukaatabiintiiyo lamaba helayo iyo mu'allafadiya waa laga yaabaa inaan yacni aanay daahir inoo noqonin marka in la yidhaahdo masalan ama lix ama wixii soo hadhay lixdiiba hala keeno qolo walba saddexa laga keeno marka qolo walba saddex laga keeno neefkii adhay ha u qaybi macnaheedu waxa weeye qadaqaday u noqonaysaa markaa ama si aad isugu wada keentay qolo walba saddex uga keento aad bay u adkaanaysaa sidaa daraaddeed baa culimo fara badanoo muxaqiqiin waxay ku tegeen in zakada ay sideeddaa qola leeyihiin markaa mid ka mida haddii aad wixii aad zake haysayba aad siiso waa kaa gudaysaa haddii masalan dee cidda qaybinaysa imaamkii muslimiinta uu yahay oo laysu soo wadayo xoolo badan la keeno in la wada gaadhsiiyaa waa laga maarmaan laakiin qof quro wixii sii bixinaya isagu hal faqiir buu iska siin karaa hal miskiin buu iska siin karaa hal qaarin buu iska siin karaa haddaba wuxuuna yidhi sheekhu faqiir waa ka aan waxba maal iyo kasabtoona haysanin meel ka dhaca baahidiisa oo waxaa la yidhi wuxuu u baahan yahay toban dee laba ama saddex buu ka helayaa faqiirkaasaa la yidhaahdaa miskiinna waa mid isagu waxoogay meel dhaca haysta baahidiisa wax meel gufayn yacni meele ka gufayn kara laakiin aanan baahidiisi dhammaystiraynin baahidiisii wax meelo qaarkoodu ku awda u hayo laakiin baahidiisii ma wada dhammaystirayo kaana miskiin baa la yidhaahdaa markaa labada madhabka shaafici faqiirka aswa isaga aslan waxba ma hayaa la yidhaha ama waxwuu hayaa wuxuu hayaa meel laba kaga hagaagi mayso miskiinna waa mid waxoogay haya laakiin aanay ku wada fillayn idan markaa miskiin waxaa la odhan karaa dee ninkii afartanka neefee adya lahaa iyo waxoogiga tobaneeyada neefee geela lahaa haddana carruurtiisii iyo masaajixiisii aanay wada kafaynin isagoo zakadiina xaggan ka bixinayo xaggana ka qaadanaya la miskiin buu noqonayaa ama safiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr iyagoo doon leh ayaa ilaahay haddana ku tilmaamay masaakiin inay ahaayeen baddan ka shaqaysan jiray innaga ninka doonli maanta waa kaynoogu taajirsan caamilna oo kii ka shaqaynayna waa ka xaashiril ancaami waa kii xoolaha soo ururinayey oo kale soo duubayey waa kii qorayey waa kii raacayey waxaasoo dhanna wuxuu noqonayaa caamilkii mu'allafaduna dee waa kaa islaamayee niyadiisu ay daciifka tahay ee lagu xoojinayo ama waxaa loo xoolaynaya ay tahy kuwo kale ha soo egtaan riqaabuhumtuna waa mukaatabiinta addoommadaa la yidhi haddaa intaa keentaan xor baatiin iyagana waa lagu kaawinaya waa lagu caawinaya waa la siinaya khaarimkuna waa qofka u daymoobay shay mubaaxa ee aan waxbana haynin wuxuu u daymoobay shay mubaaxa masaariifdii reerkiisa iyo carruurtiisa ayuu u daymoobay waxbana ma hayo waa la siinaya cuniddii iyo cabiddii iyo guuri waxaasu ku daymoobay wuxuu dayntaa iskaga bixiyana ma hayo haddii u dee xool haysta la siin maayo laakiin haddaanu wuxuu iskaga bixiyo haynin waa la siinaya marka kaasi waa midoo caadibnimada ka loo shardiyaa waa kaa laakiin litaskiini fitna iyo dad islaynaya ka qaboojintood isagu hantidiisa ku bixiyey kaa isagana waa la siinaya mid kaley sheegaanoo isaguna dee qof damiintay oo isagana markaa dee dayntii laga qaada isagana waa la siinaya wa fii sabiilillaahina waxa weeye qofkaa qaasiga ah ee fii sabiilillaahi markaa jihaadka ku jira ee duulaya walee muxtasibka ah ee aan wuxuu ku qaadanaya mushahari aanay jirin kii markaa ayo kuwa murtasaqada la dhaha wax la siiya ayaga lama siinayo mar hadday mushahar leeyihiin ibnu sabiilna waxa weeye qofkaa baahan ee ghariibka ah waa qof baahanoo faqiir macadal hariiba markaa iqtaraba waa mid ka mid waxay idhahdaan munshi iyo mujtaaz bay idhahdaan mid waa mid safar alle ka bilaabaya dee waa qof safar bilaabayo ibnu sabiil uu noqonaya mid safar soo socday oo waa iqtarabada kaa u leeyahy oo halkaan ay masaaribta kaga goodayna isagana waa la siinaya markaa munshi iyo mujtaaz bay idhahdaan waa mid curinaya safarkii hadda iyo mid ina gudbaya asnaafuhu sinfiyaalka la siiyo zakadu in wujida haddii la helo amaaniya waa sideed man yufqadka la waayo urdu sahmow lilbaaqiya u celi inta hadhay markaa innagaa faqiirka iyo miskiinka iyo khaarimka iyo kuwa yaelahaasun weeye kuwa aynu iminka heli karnaa faqiiru faqiir alcaadimu kale een waxba haysanin weeye walmiskiinuna lahu waxa u sugnaaday maa shaya maa maal yaqaculmawaaqica meelo dhaca oo baahidiisa meelo ka awda duuna takmiila laakiin aan dhammaystiraynin wa caamilun caamilna ka xashril ancaami nicmooladii kii soo urinaya oo kale weeye mu'allafun mu'allafnaa waa waaxidun waa qof yadcuhu fi lislaam islaamnimada dhexeed niyadiisu daciif ku tahay riqaabuhumna mukaatabun addoonkaa la kitaabeylani intaa haddaad la kaaleedo xor baa tahay wey walkhaarimuna man mid weeye lilmubaaxi wax banaan iddaana u daymoomay wawa caadimin waxbana aan haysanin wa fii sabiili illaahi fii sabiilillahina khaazin waa mid duulaya ixtasaba ilaahay ajirkaga doonaya wabnu sabiilina du iftiqaarin mid faqri u saaxiiba weeyaanoo iqtaraba hariiba alaaatun saddex aqalu kulli sinfin sinfi kasta inta ugu yar weeye fii hayri caamilin caamil wixii aan ahayn walaysa yakfii kumana filla dafcun in loo dhibo likaafirin gaal walaa mamsuusu riqin addoonnimo miday taabatay walaa nasiibayni laba nasiibna biwasfay mustaxiqin mustaxiq labadii sifa in lagu siiya ma bannaana walaa banii haashimin walmuطalibi in la siiyaan ma bannaana walalghaniyi bimaalin maalka kii ku qaniga ahaa aw takasubin ama kasbasho waman midna la siin maaya biinfaaqin nafaqayn mina zawji ka ahaatay iyo wamanka xatman waajibnimo min alqariibi mid qaraabaha xaggii makfiyulmu'an qarashkiisa laga kaafiyena lama siinayo waxau leeyahay sheekhu waa masaladii aynu hore u soo sheegnay alaaatun aqalu kulli sinf marka sakadii la bixinayo sinfi kasta waxaa laga siinayaa saddex ugu yaraan way lilfuqaraa waalmasaakiin yani wada jamc bay tilmaantay weyna aayaddu jamcna saddexaasa ugu yar marka sinfi walba oo la helo waa in saddex laga siiyaa waana ee asnaaftii o dhan la wada gaadhsiiya wasay shaaficiye qabto fii hayri caamilin caamil waxaan ahayn caamilka isaga mid buu noqon karaa halkan waxau inoogu sheegayaa asnaaftii iyo qolooyinkii aan sakadu ku baxayne la siinayn markuu inoo soo sheegay kuwii la siinayey kuwo aan la siinayna ku baxayn buu inoo sheegayaa wuxuu yidhi kaafin mayso oo sake kaa guday noqon mayso inaad sakadii gaal siiso waayo mucaad muxuu nebigu ku uhi calimhum ana calayhim sadaqatan tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim sakadu waxaa laga qaadi akhniyada muslimiinta waxaa lagu celin fuqarada muslimiinta markaa gaal waxba kuma laha walaa mamsuusu riqin addoonnimo miday taabatay isagana la siin maayo mukaatabka aayaddu ay xustaynu soo marnay mooyaane waxa kaloon bannaanayn laba nasiib oo sake keliya ka ahaatay laba sifo in lagu siiya iyaduna ma bannaana oo faqiir in biismi alfaqri iyo biismi alghaazi lagu siiyaa ma bannaana ee labada mid ahaanu baa lagu siinaya waayo cadafkan laydku cadfay muqayara ayuu keenayaa bay yidhahdeen waa in sinfi un yacani sifo un lagu siiyaa aan laba sifo lagu wada siinin reer banu haashim iyo reer banu muطalib ayagana lama siinayo waayo nebi moxamed baa sala allahu alay wasalam yidhi in hadihi sadaqaat innamaa hiya awsaakhu nnaas waa dadka wasakhahoodii wainnahaa laa taxilu limuxamedin walaa liaali muxamedin moxamed iyo ahalkiisa middaba xalaalu maaha khumusulkhumuska iyabaa wax ku yeelanaysaan ayaa la yidhi iyo fayga iyo laakiin waxba ku yeelan maayaan zakada walalghaniyi bimaalin aw takasubin kii qaniga ahaa ee ku qaniga ahaa maaluu haysto la siin maayo nintaa iska ladanoo hantidiisii iska haystaa la siin maayo aw takasubin ama shaqaysi nin isaguna shaqayso shaqadii helayo nijaarahoo wastaadahoo dee shaqana haysto oo markaa maalin walba quudkiisa isa soo helaya waxba ma haysto la odhan maayo lagu siin maayo bismi faqiirnimo iyo miskiinnimo marka hadduu qani maal ku yahay ama mama kasab uu qani ku yahay lama siinayo waxa kaloon la siinaynin oon ismi faqiir iyo miskiin aan lagu siinaynin qofkan haddii masalan haweenayda ay ku kaafdoon tahay nafaqada ninkeeda amaa qofkan hadduu qof qariibkiisa ahi waajibnimo u nafaqeeyo waajibnimo hadduu u nafaqeeyo ayana sakadii lama si waayo waa makfiyu lmu'an kharashkiisii baa la kaafiyey oo waxa lagu kaafiyey dee qofkan qariibkaa ee ay isu dhow yihiin nafaqayntiisana alaaatu saddex aqalu kulli sinfin sinfi kasta inta ugu yaree laga siinaya wey fii hayri caamilin caamil waxaan ahayn walaysa yakfii kuma filla zakadii oo ma gudaysa dafcun likaafirin gaar in loo dhiibo walaa mamsuusu riqin addoonnimo mid ay taabatay walaa nasiibayni laba nasiib biwasfay mustaxiqin mustaxiq iyo mute labadii sifo in lagu siiyaana ma bannaana walaa bani haashimin walmualibi reer bani haashimi reer mualibin la siyaana ma bannaan walalghaniyi bimaalin ow takasubin mid hani ku ah hodan ku ah maaluu leeyahay ama takasub iyo shaqaysi hani ku ahna lama siinayo waman haweeney